الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا درسنا وحو كبلابنيا آية اللواتن يسقالات من سورة الشعراء قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين وحين سوهيني وينوسو سعتي qisadii iyo xiwaarkii iyo doodii la xidhiidhay nebiyullaahi muusa calayhi asalaam iyo nebi haaruun oo la socday iyo gaalkii weynaa oo fircoon la dhihi jiray iyo wixii dhex maray intaasoo qaala baynu soo marnay oo ay ku isku celiyeen ama ku wada hadleen nebiyullaahi muuse iyo kaas gaalkaa iyo fircoonka qisadii iyadoo socoto marka fircoon waa isagii yidhi qaala ina rasuulakum aladii ursila ilaykum lamajnuun rasuulka laydiin soo diray lamajnuun deedna nebiyullaahi muuse waa isaga yidhi qaala rabbulmashriqi ilaahay waxa weeyaan rabbulmashriqi iyo walmaqribi iyo wixii u dhexeeyaba sidaas buu ku yidhi sidaa markii ay dhacday marka waxaa hanjabaya fircoon qaala wuxuu yidhi fircoon lain ittakhadta haddaad yeelato ilaahan ilaah ilaahaasoo hayrii aniga hayrkay ah rabbi aan aniga ahayn haddaad yeelato oo rabbi ka dhigato la ajcalannaka ku yeeleen oo ku yeeleen kaa yeeleen min almasjuuniina kuwa jeelka la dhigo la xiro fii khayaahibi sijni moolka jeelalsha kuwa khatarka ah ayaan kugu dhex tuurayaa wuxuu lahaabaa layidhi xabsi meel ah oo daran oo dadka ku xabisi jiray oo dhulka hoostiisa ah oo aan waxna la maqlayn qofka la geliyo waxna aan la maqlayn qofka ilaa halkaa dhinta buu joogi jir marka sidaas bay arrintu ahayd marka laajcalannaka ba yidhi min almasjuuniina baan kaa yeelay waxaa la yidhi kaana ashadda min alqatli jeelkaasi wuxuu ka darnaa dilka dil qof la dilo jeel ka daran bu ah sidaas marka ninkaan waa nin jahliga ka batay fircoonkaado jahligiisa dartiisba wuxuu yidhi wamaa rabbulcaalamiin deedna nebi muuse u jawaabayo rabu samaawaati walard deedna fircoon baa yidhi alaa tasamcino warmoydna ninkaan dhegaysanayno maqlayno deedna nebi muusaa yidhi rabbukum warabbu aabaa'ikum alawaliin sidaasaa arrintu ku soo socotay deedna isagii baa yidhi inna rasuulakum aladii ursila ilaykum lamajnuun deedna nebi muusaa yidhi qaala rabbulmashriqi waalmaqrib sidaasaa arrintu ku socotay dee markuu jeelkii ku hanjabay markii markaa qofka baadil ku socda laga awood bataba wuxuu awood inuu isticmaalo ayuu ku cararaa wuxuu yidhi nebi muuse qaala wuxu yidhi nabi muuse awalow ji'tuk deen wuxuu is yidhi nabi muuse baa la yidhi haddii hadda ninkaani hanjabay oo hanjabaaddiisa ka dhammeeyo ilaahay wixii uu kuu soo dhiibay iyo risaaladii adoo aan la imaan oo dadkii wada gaarsiin ama wax ku yeeleeyaa oo ku dhibaateeyaa deedna dhinac kale uu kaga yimid oo wuxuu yidhi nabi muuse qaala wuxuu yidhi awalow ji'tuka haddaan kuula imaado oo aan kuula imid bishayin shay mubiina waxay ka dhigantahay may xiraysaa ma jeelka ay dhigaysaa walow ji'tuka anba kuula imaado bishayin mubiinin shay cad xujo cad xataa haddaan kuula imaado mayma jeelka ay dhigaysa qaala wuxuu yidhi fircoon faati la imow bihi shaygaa mubiinkaa xujada cad aa sheegaysa in kunta haddaad tahay min asaadiqiin kuwa saadiqiinta ay runta sheegaya haddaa ka mid tahay balla kaala xujada cad aa sheegaysa arrintii dhan kale isku bedeshay fa alqaa waa tuuray nebi muuse casaahu ushiisi wou tuuray fa idaa hiya waaba iyadoo isla markiiba hucbaanun mas ah macnaa abeeso mubiinun waa hucbaanku waxa weeye xaya cadiima abeesada weyn oo aada u muuqata oo khatarkaa wey oo afka weyn leh oo qaab muuqaal laga naxa leh waaba iyadoo sidaas horta ushii oo wuxuu arkay saa noqotay wanazaca wuxuu siibay nebi muuse yadahu gacantiisa gacantiisa wuu ka soo siibay meeshaa jeebka ah halkaasou gacantii ka soo siibay faidaa hiya waaba iyadoo gacantiina baydaa u ah mid wahwahwahla ifays oo cad linaadiriin kuwa eegaya oo fiirinaya gacantiiba sidii bini aadamka gacantooda u eg tahay maahaba ka shamsi sida qorax soo baxday oo kale oo shucaaca leh oo indhaha inay daboosho sigays oo wah dhinacaasoo dhan sida qoraxda iftiinkeedu dhinac dhan u qaatoo kale waa iyadoo saasoo kale ah taas markay dhacday waa laba arrimood waa laba aayadood waa laba mucjise qaala wuxuu yidhi fircoon lilmala'i madaxyaweyntii oo xawlow hareerihiisa ahaa kuwii ag fadhiyoo tirada badnaa wuxuu ku yidhi inna haadaa ninkaani la saaxirun waa saaxir mubi caliimun oo cilmi badan allah muxuu cilmiga yaqaanaa waa saaxir wuxuu yidhi uu nebi muuse sheegaya waa nin saaxir weli yidhi caliim ah aad u sugay buu leeyahay fannigan sixirka aad u yaqaan oo baaric ku ah fannu sixirka ninkaa weeye fircoonku waa ninka harto badanoo dadku wuxuu rabaa inuu dadka indhatirow rabaa qaab waxaa jira haddii si madaxda iyo dadka qaarkiisii wax ugu suuroobi waayaan ay dhan kale ka soo galaan dadweynaha iyo shacabka wuxuu rabaa mucjisadan inaan mucjiso loo arag oo la rumayn oo nebi muuse la raacin marka wuxuu rabaa tuhmo iyo iftiro inuu nebi muuse ku ganoo yidhahdo ninkan moo jeedaan waa nin aqoon badan laakiin wuxuu wataa sixir ah saasuu rabaa inuu ka dhaadhiciyo wuxuu ka baqay dadku inay ka raacaan weliba dhan kaleo kaga yimid wuxuu yidhi yuriiddu wuxuu doonayaa muuse an yukhrijakum inuu idinka saaro min ardikum dhulkiinna bisixrihi ina idinkaga saaro sixirkiisa inuu sixirkiisa idinku qabsadou rabaa oo waddankiinna isago ku amartaagleeyo oo qabsado dadkana haddii dhulka iyo deegaanka iyo waxaa laga soo maro layidha qolo kalaa idin raraysa xamaasadaha gala oo si kale ay u fakeraan ninkaani saasou rabo waana ninkaa cilmigalo sixirka yaqaana dhulkiisana dhulkana rabo inuu sixir idinkaga qabsadee famaadaa ta'muruuna maxaad i amraysaan fa ayu shayin baa ta'muruunii i amraysaan fa biayi shayin baa tushiiruuna calay aad i ishaaraysaan ishaara isiiya ishaara ishaaro shay dhamaysiinayaan waxaasoo dhan yagbi wuxuu ka dhigayaa dad u qadarinayo oo la tashanayo oo saysan uga tegin oysan muuse nebi muuse uga raacin saasuu ku yidhi awal lama tashan jirin baa layidhi kalitalis bu ah mustabidan bira'yi watadbiir maamulka iyo talada iyo waxa isaga la keliyoobi jiray xaaladdii markay ku adkaato uu baqay oo ka baqay dadku inay ka tagaan buu yidhi maxaa igula talinaysa qaaluu waxay dhaheen iyagiina waa dad wax la weydiiyey arjih muuse amarkiisa dibdhig iyo wa akhaahu walaalkiisa arjih wa akhaahu isaga iyo walaalkiis amarkooda u kaada ha degdegin gadaal mari dibdhig wabcad dir fi lmadaa'ini magaalooyinka xaashiriina kuwa dadka soo uruuriya inta aa magaalo ka telisid dad u dir mamlakada aa ka telisooo dhan magaalo kastoo ku taalla koox u dir kuwaasoo xaashiriina dadka soo uruuriya maxay soo uruurinayaan cid kasta oo cilmu sixir taqaana ha kuu keeneen haddaa martiri ninkan cilmiga sixirkoo yaqaanaa innaga cidiina kama badine inta magaalada joogaan kooxa loo diro ciddii aqoonsi xir taqaana ha soo ururiyeen waa balaayo soo ururinayaan xir shaydaan wey yaatuuka markaa waxay kuula imaanayaan bikulli saxaarin sixir badane dhammaantiis kaasoo caliimin aqoon badan oo muuse kasii cilmi badan dad waxay kuu keenayaan bay bay ku dheheen sixirka aada u yaqaan oo maahiriina noocyada sixirka iyo sida loo kala kaartay iyo balaayada yaqaan marka waxaa la yidhi ibnu kaiir wuxuu yidhi arrintaani waa ilaahay sakhiridiiso sidii mucjisada nebi muuse ku muuqan lahayd oo dadkii meel la iskugu keeni lahaa baa iyagii laftoodii lasoo marsiinaya kuwii rabay muuse inay ka hor yimaadaan nebi muuse baa shaqadii qabanaya dadkii bay soo dhoobayaan wixii bay keenayaan hadhow waxoodii wax noqon waayi doona nebi muuse meeshii ka soo baxaya iyagii baa marka dadkii soo ururinaya shaqadii bayba qabanayaanba marka iyagu shaqada waxay u qabanayaan idinka wax idiin hagaageen laakiin waxay u xoo hagaagayaan oo wax u soo ururinayaan waa nebi muuse arrintu muuqan doonto ilaa nebi muuse waa meeshii raynaya fa jumica asaxaratu saxaradii baa la soo ururiyey balaayo wey wade waa kuwan marka dambe waa ficnaan doonaane kuwan hadda ha ku fogaanin waa ficnaan doonaa fa jumica asaxaratu saxaradii waa la soo ururiyey limiiqaati yowmin maalin ballankiis maalinkaasoo macluumin la yaqaan maalin laisla yaqaan baa mawcid la samaysama xaggee inoo ballana maalintee inoo ballana waktigee inoo ballana waxaa inoo ballana maalinta heblaaye ah maalinta aada iidaano yoomu ziinati qaala mawcidukum yoomu ziina soo mahay maalinta aada isqurxisaan oo iidda aad leedihiin oo dadku shaqada ka fadhiisteen weliba waa in yuxshara naasu duxan soo maahayn barqadii ah barqadii haddii qofka la aroor hor aan isku nimaano kuwaa dhahayo weli maana soo bixi karno oo raba inay ama sii jiibsadaan ama iska soo shaahaan duurkiina kuwaan la helaynin barqadii markay tahay oo dadka la helaa marka xilligaa barqadii maalintuna maalin faystaa tahay qof shaqo sheeganaya iyo qof mashquula usan jirin waktiguna waa inoo maalinkaas xil saacadduna waa inoo barqinkaas maalintaas inoota limiiqaati yowmi macluumin baa lagu balama wa qiila linnaasi dadkiina waxaa loo yidhi hal antum ma tihiin mujtamicuuna kuwa soo ururaya war isku kaalaya wey ogeysiiso ogeysiiso lama dhahaan hala soo baxo macnaha war ma imaanaysaa ujeedku waxa wey war imaada isku soo urura a maanta kaalaya waxaan daawada waxbaa la daawanaya arrin baa jidhee intii cilmi lahayd cilmi sixir magaalada iyo mamlakada dowladdu intay ka talisaa laga soo ururshay muuse iyo walaalkiis waa laba nebiye waa joogaan odaygii weynaada oo fircoon ahaana waa fadhiyaa kaalay arrintan daawada dadkuna waxyaalahaas iyo shirarka iyo meelaha wax laga daawanayo lagu wada hadlayo waa jecelihin wa qiila linnaasi dadkii waxaa loo yidhi hal antum ma tihin mujtamicuun kuwa soo ururay lacalanaa waxaa laga yaabaabay dheh natabicu inaan raacno asaxarata kuwa saxarada ah nimanka saaxiriinta inaan raacno diintooda ku raacno in kaanuu hadday ahaadaan hum iyagu alqaalibiina kuwa gacanta sarreeya qaalibka noqday hadday adkaadaan inaan iyaga raacnaa laga yaabaa oy nebi muuse ka adkaadaan falammaa jaa'a asaxaratu saxaradii markay timid waa jamci qaaluu waxay dhaheen intaan dooda la gelinoo nebi muuse iyo iyagu isan isku soo banbixin fircoon baa ilaa u yeeray bay waxay la hadlayaan fircoon xoolay ka qalqaalsanayaan falammaa jaa'a asaxaratu saxaradii markay timid qaaluu waxay ku dhaheen lifircawna fircoon waxay ku dhaheen a inna lanaa annaga ma noo ahaada la ajran ujro iyo dhaqaale iyo ma garanaysaa kharash iyo afuro miyaa dhaha laa ajiran ajar ma noo ahaado in kunnaa haddaan ahaana naxnu hanagu alghaalibiina kuwa gacanta sarreeyo adkaaday haddaan ka adkaano muuse oo maanta kaa qabanno oo kuu samato bixinno dowladdaada iyo qarankaada iyo beladaada yaa xoolo ma leenah adduun ma nagu rujinaysa qaala wuxuu yidhi nacam haa waxaan idinku darayaa idaan idin weydiisan anigu idiin garta wainakum idinku idan wakhtigaas haddaa ka raysaan la min almuqarabiina baa ka mid noqonaysaan kuwa muqarabiinta ii dhow aniga muqarabiinta waa maxay madaxtooyada iyo dowladda fircoon meesha ka taliso subixii kuwa dad kuwa ugu hor yimaada dad aan la celin baa jira dadka ugu hor yimaada hadhow markii la kala tagana dadka iigu dambeeyo iga rawaxabaa noqonaysa intaa marka isagaad anaa ila joogaysaan bay ka dhigantay isagaad la joogaysaan la shaqaynaysaan ka agdhowdihiin maamulkii iyo meeshii wax ka socdeen wixii halkaas kuwaasna waa idin waa ku jidhaan buu yidhi khaasada dadka ii oo aan la tashado ayaad ka mid noqonaysa intaa markay dhacday qaala wuxuu yidhi lahum kuwii saxarada ahaa muusa nebi muuse wuxuu ku yidhi nebi muuse hadla hadalka dee qisada meelo kale lagu sheegay hadda hadda waa la soo koobay nebi muuse waxay ku dhaheen imaa an tulqiya wa imaa an nakuuna naxnu mulqiin intaasaa meesha kugu jidha inaa adigu ridid ushii la sheegayey oo aad tuudhid iyo inaa anagu waxaan wadanno waxyaalahaan wadannaa aan ridno kala dooro kalsoonida isku qabaan way say isu kala macnaa isleeyihiin maad ma ku hormaraysa mise annaga ku hormarna kala dooraa le sidaa markay dheheen ila suurat lacraaf aan taa ku soo marnay qaala lahu muusa markaa nebi muuse wuxuu ku yidhi alquu rida maa waxa antum idinku mulquuna aad tuuraysaan war waxaad tuuraysaan tuura wax allaale waxaa haysaan ooda ka soo qaada soo daaye alquu maa antum mulquun fa alqow waxay tuureen xibaalahum xargahoodii iyo wacisiyahum ulahoodii wixii gacnahay ku wadeen xargo badan iyo ulo iyo balaayo waxaasay tuureen markay tuurayeenna waxay dheheen waqaaluu waxay dheheen bicizati fircawna baan ku dhaarannay fircoon cizadiise innaa hanagu la naxnu hanagu alhaalibuuna waxay wada adkeeyeen innaa la naxnu laanka alhaalibuun annagaa noqonayna maanta ay dheheen kuwa gacanta sarreey fircoon cizadiisaan ku dhaaranay tafsiir kalena waa ku jira qasam haddaa ka dhigta waa sidaas ma muusaan ka qaalib noqonayna markay waxoodii saa u tuureen faalqaa waa tuuray muusaa nebiyullaahi muusana casaahu ushiisiibuu tuuray hal ulbuu wataa ushiibuu tuuray abeese weyn bay noqotay fa idaa hiya ushii waaba iyadoo talqafu hal gurubsanaysa maa yafikuuna wixii soo iftiroodeen wixii indhasarcaadka ahaayo ay keeneen wixiisu isaga waa xaqiiqi iyagoona indhasarcaad bay keeneen wixii ay keeneen hal gurubsi hal qardamsi mataqaanaa dhag dhag dhag xabad xabad waxaan saa u yaacayo oo iyagii laftoodii waxoodii ulahoodii iyo xargahoodii basas iyo balaayo abeesooyin bay noqdeen wixiioo saa dhulkiio dhan baa isla dhaqdhaqaaqay wixiioo saasabaa ushii ku dhuftay markaasay hadba mid saas dhab u siinaysaa sida korontada magna dhag dhag dhag saas u qabqabanaysa marka talqafudaa keenaysa faidaa hiya waaba iyadoo talqaf qardamsanaysa hal gurubsanaysa maa yaafikuuna waxay iftiroodeen balaayada ay meesha soo dhoobe oo dadka ay indhasarcaadiyeen ilaa da meel kalaa lagu sheegayo wastarhabuuhum wajaa'uu bisixrin cadiim soomaali ilahay waxay yidhi ummaddii waa cabsi geliyeen sixir weynna waa la yimaadeen wax caadiya maahayn waxay meesha keeneen balaayay keeneen sixir cadiim ah ayay la yimaadeen belaahi faulqiya saxaro saxaradii marka meesha markay arkeen iyagu inay ugu cilmi badnaayeen sixirka waxoodiina baabbahay noqdeen ushaano aan dhargayna wixii qardamsanayso waxay ogaadeen waxoodu inay sixiriyiin waa ogyihiine nebi muuse wuxuu wato inuusan sixir ahayn maxaa yeele sixirkii adduunka ka jiray kii u weynaa iyagaa la yimi wax ka weynaan karaa ma jiraan aa mucjizo ilaahay xag rabbi wax ka socda ahayn qofka cilmiga la yaqaani beladaasba ha yaqaanee sixirkaaya waa ka dareen dhow yahay ama ka garasho dhow yahay kan jaahilkaaya waxba la socon sixirka iyo waxa ku shaqaysana waa ahlu shar mana liibaanaan mana liibaanaan meel allaale meeshay joogaan walaa yuflixu saaxiru xayu ataankaar baa ku dhacda adduunkan waa dhammaanaya waxaa hadda meel laga soo daynayo wada qaylanayo le aggaa balaayo ku jira aggaa laga keenay agga adduunkaa dee adduunkan hadda isku furmay hadday xaqiiqo tahay wixii balaayo sameeya iyagay ku dambaynaysa isaguna waa dhiman hadduu cid dhimana cid kastaana waa dhimanaysa rabbi markii la hortagana balaayo risbi baa u dambaysa isaga haba u tari mayso hebel baan dhibaateeyey iyo hebel baa dhintay iyo hebel baan wax ku sameeyey waxbay u taraysa male waxa iyo wixii ku shaqaysay wixii lagu maqlana waa laga fogaadaa ilahayna waa lama maangalaa fa ulqiya saxaratu saxaradii markaasaa la tuuray waa la riday saajidiina xaaliyihiin sujuud bay la dhaceen ilaahay bay u sujuudeen xujo cad bay arkeen qaaluu afkana waxay ka dheheen taas sujuuddu waa ficilkiiya aamanaa waxaanu rumaynay birabbi alcaalamiin caalamiinta rabbigooda ayaanu rumaynay rabbulcaalamiin baa run ummaddii o dhan meeshay shirsanta halkaa la wada fadhiya aamanaa birabbialcaalamiin hadday halkaa ku joojiyaan isagii baa boodaya in weli maarat isagaa rabbulcaalamiin isku haysta fircoonku waa balaayo ya marka waa inay sii caddeeyaan aamanaa waxaanu rumaynay birabbialcaalamiin caalamiinta rabbigeed ayaan rumaynay rabbi muusa muuse rabbigiisa iyo wa haaruuna haaruun waa la garta marka isaga maaha rabbi muuse wa haaruun nabi muuse iyo haaruunkaan rabbigii soo diray baan rumayn beladaan kaloo meesha fadhida shaydaan weeye isagu sidaa markay ku dhawaaqeen oy xaqi ogaadeen oo ay ogaadeen koonkan ilaaha abuuray cirar iyo dhulal inuu yahay kan soo diray nebiyullaahi muuse iyo nebiyullahi haaruun oo sujuud u daateen oo aamanaa birabbilcaalamiina dheheen oo fircoon arkay dadkii inay la hadleen nimankaani dadkii waa la hadleen weli dadkii war rajo ka qabaayo isleeyahay taageeraa waayeysaa wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi fircoon aamantu ma rumayseen lahu muuse miyaa u rumayseen qabla an aadana aan idin ogolaado horteed lakum idinka aan idin idino horteed anoo aan idin ogolaan meeshaa waa lagu tartamay ciddii raysa haddii marka anaa meesha fadhiyey buu leeyahay haddii xataa isagu raayey soo in anigu aan dhaho maha isagaa raayo adkaaday maha hula waxyaalaha meesha hula ka socdaan dad ka dhaxaysa ama guddi ama lajne iyo waxbaa jiro yidhahda ciddaasaa baasay ciddaasaa saa noqotay ciddaasaa heshay intaasaa intaa iska badanta anoo aan ogolaan anaa ilaa idin keensaday meeshee buu leeyahy oo idin soo ururiyey oo wax idiin sheegay mayaad iskaga ogolaateen u saxiixdeen inuu isagu raayey oo u rumayseen arrintu meel kale ka socotaa buu le dadkii buu weli rabaa inuu jaah wareeriy wuxuu yidhi innahu muuse lakabiirukum waa kan idinku weyn alladii kaasoo callamakum idin barbaray asixra sixirka ninka idin baray waaba isaga idinkoo dhan baaba isla shaqaynayey aniga ilamaba inaan shaqaynayn idinkaa isla shaqaynayey waxaan waa isku soo waafaqdeen xalaa soo tashateen libta iyo galladda inaa isaga siisaan baa isla qaadateen waxaa meesha keenteenna waa sixir marka waxaa la yidhi waa iska hadal tiro iyo hadayaan iyo hadal aan waxba qiimo lahayn wuxuu ku hadlay sababtu waa maxay ummaddoo dhan waxay og tahay muuse iyo qoladan saxarada weligood inaysan meel ku kulmin ilaa marakan dooda la iskugu yimid maahay ilaa isagaa dadkan ka soo urursaday adduun marka maanta halka la iskugu yimid ka hor inaysan weligood is arag inay wax ka bartaan iskaba dhaafe ummaddoo dhan baa og intaa markay dhacday hanjabaad kaloo gale wuxuu yidhi falasoofa saman dambaa taclamuuna ogaan doontaan waxa aha samaysteen iyo raaciddaa muuse raacdeen iyo iimaankaa rumayseen waxa idin soo gaaray waa ogaan doontaan oo maxaya lowqadicanna googooyeenoo jarjareen aydiyakum gacnihiinna iyo wa arjulakum lugihiinna min khilaafin isweydaar waxa weeyaan gacanta midig iyo lugta bidix baa ninkasta ka goynaya walow sallibannakum idin salbiyeen oo idin salbiyeen ajmaciina dhammaantiin tiirar baan saa idinku wada khataaraya qofka tiirka lagu soo xiro ya mar haddii tiir lagu soo xiro saasoo kale mid kastoo idin ka mid a geed weyn baan salka kusoo xiraya halkaasaan uga dhaqaaqaya ilaa nabad ka dhacda qaaluu waxay yidhahdeen iimaanka hadduu qofku meesha la rabay gaaro wax u hanjabi kara iyo waxa jirkiisa ku dhacaya iyo waxaasoo dhan xanuunka ka soo gaaraya ma kala jecla qaaluu waxay dhaheen laa dayra ayay yidhaahdeen laa dayra wax dhibaato ah ma ahan laa darara bay ka dhigeen laa dayra calaynaa wax dhiba annaga dusheeda ma ahan waxaa noogu hanjabta haddaan nagu fuliso wax dhiba annaga nama saar una aaba yeeli mayno mana keli jeclin maxaa yeelay innaa annagu ilaa rabbinaa rabbiganna intii ka ah munqalibuuna kuwo u gadoomayaanu nahay rabbigannaanu hanagu u gadoomayna u noqonayna rabbi mar haddaan gudoomayna xoogaa ana cadaabta inta naftu naga dhacayso xanuunka na gaaray waa u adkaysanaynaa wax kaloo annagu aanu kala jecelnaa ma jira innaa annagu nadmacu waxaan quudaraynaynaa rajaynayna an yakfira inuu dhaafo lanaa annaga rabbunaa rabbiganagiina abuurtay khadaayaanaa gafafka yegi wixii dembi horay nooga dhacay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu naga saamax iimaankaa ko wixii naga dhacay hadda wixaan meesha usoo fadhiisanaa markii hore aanu u nimid oo balaayadiiyo wixaan wadanay wax ugu dambaysay wixii horay nooga dhacay ilaahay inuu naga saamax taas ayay macnaha ku dhawaaqeen ma kala jeclin beedeh haddee suwarka qur-aanka baa qaybasi bay kuugu tilmaamaysa qaybasi markay kuugu tilmaanto qisadu waa qiso dheere niman waxay ahaayeen ilaahay iimaan ka buuxiyey nimankan oo aada iyo aada u cajo badan ayay ahaayeen marka wixiisoo dhanba iyaga maba ay kala jeclaba fii suurati daha waa iyagii lahaa faqdi maa anta qaadir wax allaale waxaa xukumaysa xukm waxaa doonta lagu samey inamaa taqdii hadihi alxayaata adunya adduunyadan u dhow baa xukumaysaah innaa aamanaa birabbinaa baana rumayna waa daaha liyakfira lanaa khadaayaana iyo wamaa akrahtanaa calayhi min asixir waxaa hadda nagu khasbayso aadna lahayd muuse ka hor keena aad meesha noo keentay waxaasoo dhan wallaahu baana khayrun wa abqa halkaa qisadii kasii socotoo dheereedo aynu soo marnay waa iyagii ku khudbeeyey qaaluu waxay dhaheen laa dayra wax dhiba calaynaa ma ahan innaa anagu ilaa rabbinaa rabbigana intii kaa munqalibuuna kuwa u gadoomayaana innaa anaguna nadmacu waxaanu rajaynaynaa an yakfira inuu dhaafo lanaa anaga rabbunaa rabbigana inuu noo dhaafo khadaayaanaa khadaayaanaa gafafka yaga ilaah inuu noo dhaafo an kunnaa bisababi an kunnaa inaan ahaanay darteed awala almu'miniina mu'miniinta kuwii ugu horreeyey qoomka yaga iyo ummaddan dhex joognay dadka u horreeyo iimaan yeesha inaan noqonnay sababkeed iyo darteed dadkii u horreeyo nebi muuse rumeeyey inaan noqonno awgeed in ilaahay noo dhaafo taa darteed taas baanu rajaynaynaa an kunnaa awala almu'miniin darsigeennu intaasuu ku joogaa wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu biاsawaab